meeshaas waxaa ka jira ee ka dhacay dhibaato meeshan waa meel ay degan yihiin dad xoololeya oo u soo raadsaday daaqsin yaroo ka jira meesha balse waxaan leenahay shacabka iyo shabaabku ismalaha waa kala duwan yihiin hawsha ay qabanaysa amisom waa mid la ogyahay oon ugu mahad celinayno balse oon ugu mahad celinayno balse waxaan ku eedaynaynaa eh, waxyeelada shacabka soo gaartay saddex ruux ayaa dhimatay hanti ayaa burburtay guryo ayaa la burburiyey Eh, dadkii abaaraha eh, meeshaasi ranaqa yimid ee barakacay Eh, ilmo yar iyo haween ayaa barakacay marka arrintaasna waa ku eedaynaynaa Eh, dhibkuna waxaa keenay sababtaasi cawl dagaalka ayaa keenay waxaan leenaha marka eh, xukuumadda eh, federaalka iyo maamul goboleedka hirshabelle madaxdeeda arrintaasi inay baaritaan iyo aragti gaara ka qaataan fiiriyaan eegaan waxyeelada shacabka soo gaaraya